laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho iyadoona degmada xamarweyne uu ka dhacay qarax lala egta askarta dowladda federaalka wararka naga soo gaaraya deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay khaarijiyeen laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka labada askari ayaa meydkooda in muddo ah meesha yaalay dhanka kale degmada xamar weyne waxaa ka dhacay qarax lala egtay ciidamada dowladda federaalka qaraxan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay saldhigga degmada xamar weyne iyadoona lala beegsaday ciidamada booliiska faahfaahin dheeraada lagama helin qaraxaas balse wixii kasoo kordha wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad insha allah ku maqli doontaan howlgal gaar oo ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale wararka ka imaanaya shabeellaha dhexe ee kusoo dhacaya warqabadka alfurqaan ayaa sheegaya in howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka cali xaaje oo kamid a deegaanada hoos yimaada degmada cadalle ay mujaahidiintu ku dileen sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka sidoo kale laba askari ayay dhaawaceen sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray salaad dalabey dalabey ayaa ahaa sarkaal caan ka ah deegaanka uu dilka ka dhacay markaana weeraro lagu qaaday saldhigyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar kala duwan ku qaaday saldhigyo ciidan oo ay shiiyaha iyo kuwa soomaalida ah ku leeyihiin gobolada shabeellaha hoose iyo baayo bakool milatariga mujaahidiinta saldhigyada xalay ay weerarada ku qaadeen waxaa ka mid ah mid ku yaalay degmada xudur awdinle oo ka wada tirsan gobolada baayo bakool sidoo kale waxaa la weeraray jannale mashallaah iyo danow oo iyaguna ka tirsan shabeellaha hoose weeraradaas waxay ku soo aadayaan xilli saacadii lasoo dhaafay mujaahidiinta al-shabaab ay sii laba jibaareen weerarada ka dhanka ah askarta shisheeye dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa isku soo wada duub oo howlgalladan ayaa kusoo aadayay xilli dhowaan magaalada muqdisho ay ka dhacday weerar nafurnimo ah oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen shan iyo labaatan askari oo ay saraakiil ku jiraan